بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta runtii waxa halkan aynu isugu nimid booqashada madaxweynuhu runtii booqasho ma aha laakiin waayo xafiiska wuxuu ka yahay madaxweynuhu chairman buu ka yahay marka waxaan ohan karnaa waa maalin shaqo booqasho keliya maaha waxaan ohan karnaa waa maalin shaqo oo uu ku qaadanayo commissionka la dagaalanka aidiska qaranka mar haddii uu yahay isagu uu ka yahay sharci ahaan chairmanka rasmiga ah ee ururka ee maxaan ku dhahdaa hay-addani ay leedahay marka runtii annaga farxad weyn bay noo tahay anigoo ah agaasimihii fulinta ee la dagaalanka aidiska waxay noo tahay magaranaysaa nasiib wanaag bay noo tahay in maanta madaxweynuhu noogu yimaado maalin shaqo oo uu halkan ku gudan doono dhammaan waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta madaxda wasiirada iyo marti sharafta kale kasoo qayb gashay maanta booqashadan ama maalintan shaqo ee halkan u yimi madaxweynuhu runtii madaxweynuhu isagoo idinla hadli doona baaqiisana halkan ka jeedin doona anigu waxaan ka horeysanayaa in yar oo hordhaca xanuunkan h i v aidiska waxa weeye xanuun runtii waddankeenna laga helay oo jira iminkana ka jiray maxaan ku dhaha laga soo bilaabo dhowr iyo sagaashankii xanuunkaasi wuxuu ma marxaladda iminka uu marayo waxa weeye marxalad la odhan karo tii hoosena waynu ka gudubnay tii dhexana umaynaan gudbin weli marka haddii dadweynaha marka laba meelood baa laga qiyaasaa mid waa dadweynaha guud hadduu dadweynaha guud one percent ama boqolkiiba hal hadduu dhaafo dhinaca kalena waxaa la baaraa maxaan ku dhahdaa dadka khatarta ugu jira xanuunkan oo ah dadka maaragtay had iyo jeer ama jirkooda ka ganacsada ama had iyo jeer maxaan ku dhahdaa u dhow khataraha u dhow inay inuu ku dhaco xanuunkani dadkaana hadduu five percent baa ayaa ayaa laga dhigtaa calaamad hadduu five percent dhaafo marka hadduu five percent dhaafo dadka khatarta ku jira dadkan kale ee maxaan ku dhaha guudna one percent uu dhaafo marka waxa la yahda waxaa la galay xaalad generalized epidemic ama waxa weeye wuxuu galay baa la yidhaha somaali ahaan xanuunkii marxalad baahsan buu galay marka innaga nasiib wanaag marxaladdii hadduu ka hooseeye intaana waa marxaladdii hoose hadduu xaggan five percent dhaafo dadka khatarta ku jira dadweynaha guudna one percent dhaafna waxa la yahda marxaladdaasu galay marka imika inagu waxan odhan karnaa marxaladdii hoosena waynu kasoo gudubnay tii dhexana weli maynaan geline iminka ayuu rabaa inuu madaxa la galo marka waxaa baaqan maanta uu madaxweynuhu halkan ka jeedi doono iyo uu daaran yahay in aynu isku baraarujino inaynu marxaladdii hoose aynu uu doonayo bahalkii inuu madaxa la baxo oo aynu rabno dhammaanteenba inagoo iskaashanayna inagoo iskaashanayna haddaynu nahay dawladdii nahay haddaynu shicibkii nahay iyo haddaynu nahay ciddii kale ee magaraysa gacan ka geysanaysaba inaynu madaxa jebino o aanu madaxa la kicin maadaama uu doonayo bahalkii inuu galo marxaladdii labaad oo uu rabo inuu waxaa lagu qiyaasaa innaga one point one percent dadweynaha guud one point one percent marka point one kaasi onekii wuxuu dhaafay point one dadweynaha guud dhinaca kalena imika baaritaano lagu hayo runtii weli five percent lama odhan karo wuu dhaafay laakiin baaritaano imika aanu wadno waxaanu ogaan doonaa inta uu inuu five percent ka sarreeyo dadka khatarta ku jira iyo inuu ka hooseeyo marka runtii taasi waxay tilmaamaysaa inay marxaladan aynu u baahan nahay inaynu isu geyno dadaalkeena o dhan annagu haddaan nahay commissionka la dagaalanka aidiska waxa uu yahay shaqadeedu ay tahay waxa weeye hogaaminta iyo iskudubaridka dhammaan hawlaha qaranka ka socda ee lagula dagaalamayo h i v aidiska lagula dagaalamayo marka waxaanu isku dubaradaynaa hadday tahay maxaan ku dhahdaa cid hay-adaha caalamigaah oo kaalmo inoo hay-adaha caalamigaah oo kaalmo ka geysta dawladda oo bajetkeeda iyaduna bajet uqoontaysay iyo maxaan ku dhahdaa hay-adaha iyaguna maxalligaa dhammaantood dadaaladooda maaha macnaheed in annagu keliya ka shaqeyno waa ciddaas o dhan baa ka shaqeysa lakiin annaga shaqadeed waxa weye inaynu isku dubaridno oo aanay isku samayn ma garanaysaa iska horimaad ama aanay isjiidin ama aanay overlap isku samayn oo aanay shaqooyinka ay hayaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dawladda lafteedu inaanay isku samayn overlap ay isku samayn oo aan hawl keliya aanay dhowr maxaan ku dhahda hay-adood aanay qaban oo isla markaana aanu bixinoon siino ama aanu profile garayno leadership hogaamintii loo baahnaana aanu siino oonu tilmaano ayaa loo baahan yahay marka vishonkeennu waxa weeyaan ama higsigeenna fogi waxa weeyaan in la tirtiro xanuunka muddada soo socota in xanuunka la tirtiro mujtamaca somalilandna uu noqdo mujtamac ka fayow xorna ka ah h i v aids saas weeyaan higsiga ururku leeyahay hay-addu ay leedahay cafwan hay-addu ay leedahay maaha urur maaha waxa weya hay-adda higsigeedu waa sidaas weeyaan missionka na waxa weeyaan inaanu isku dubarino oonu xidhiidhino oonu hogaamino dhammaan hawlgallada ku aadan ama ku wajahan h f la dagaalanka h f iska ee ay wadaan dawladdu wado hay-adaha maxalligaa iyo kuwa caalamiga ay wadaan inuu isku dubarino taasina waa missionka ama risaalada ay hay-addani leedahay weeyaan ee qarankuna u aasaasay maanta runtii madaxweynuhu booqashadiisani waxay tilmaan cad u tahay sida ay dawladda uga go-an tahay dawladda uu hogaaminayo madaxweyneheena axmed maxamuud silaanyo waxa ay muujinaysaa siday uga go-an tahay in xanuunkan madaxa la jebiyo kaasoo doonaya inuu madaxa la kaco in madaxa la jebiyo oo aanu madaxa la kicin oo hoos loo celiyo lagu celiyo marxaladii hoose lagu celiyo ee uu rabay magaranaysaa inuu maxaan ku raa ka soo baxo markaa siday runtu tahay annaga farxad weyn bay noo tahay maanta in madaxweyne halkan noogu yimaado waxaanay tahay baaq loo dirayo dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo cid alla ciddii ku hawlan la dagaalanka xanuunkan markaa runtii anigu waxaan odhan lahaa qof kastoo inaga mida qof kastoo inaga mid waxbuu qaban karaa xanuunkan waxbuu ka qaban karaa waxaad ka qaban kartaa waxay naftaadaad ilaalin kartaa naftaada ayaad ilaalin kartaa haddaad naftaada ilaaliso waxaad ilaalisay xaaskaadi waxaad ilaalisay carruurtaadi waayo carruurta wuu u gudbaa xanuunkani waxaana runtii kula talinayaa hooyooyinka oon leeyahay mid baynu samayn karnaa mid awooddaada ku jirtaa jirta hooye kasta midba awooddaada ku jirta oo gacantaada ku jirta taasi waxa weeyaan in hooye kasta xanaanooyinka maanta waxaa ku diyaara adeeg lagu hubin karo oo haddii la ogaado xanuunka hooyaduna qabto ilmaha laga badbaadin karo hooye kasta halkan waxaan uga sheegayaa inay ogolaato in laga baado xanuunka si ilmaha loo badbaadiyo haddii hooyadu ha ogaato in la badbaadin karo ilmaha oo xanuunkaa laga badbaadin karo maanta adeegaasi waddankeena inu ku haysanaa waxaa laga yaabaa inaanay hooyooyin badan arrintaa ogeyn marka hooyana hooyana aniga ilama aha inay diideyso haddii la yidhahdo ilmahaagaa la badbaadinaya inay diideyso umalayn maayo marka hooyadu ha ogaato xanaanada ha ogolaato marka lagula taliyo la yidhahdo waa lagu baarayaa waayo qofna laguma khasbo sida runtu tahay oo de waxaa la ilaalinayaa xuquuqda qofka bini aadamkaa marka ha ogolaato maanta hooyo kasta ha ogaato in la badbaadin karo ilmaha odayga waxaanu sheegaynaa isagana in oday kasta hadduu naftiisa ilaaliyo uu ilaaliyey xaaskiisii uu ilaaliye carruurtiisii ay u gudbi lahaydna ilaaliyo qof kasta maanta waxa awood ugu jirta wax awooddaada ku jiraa jirta oo aanan annagu kugu khasbi karin waxaa ka mid ah inaad isbaadho waxaad kari kartaa inaad isbaadho waxaa jira maanta maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda somaliland ku baahsan gobolladoo dhan xarumo aad iska baadhi karto hadduu qofku isbaadho waxa weeyaan waa tallaabada ugu horeysa waana wax gacantiisa ku jira qof khasbayaa ma jiro cid khasbayaa ma jiro marka waxaan leeyahay inagoon hay-adana eegin maxaan ku dhahdaa dawladna aan eegin adigu waxaad samayn karto muwaadin ahaan horta marka hore samey waad isbaari kartaa haddaad dootana ismabaacis waxaan ku leeyahay isbaar waxaad samayn kartaa inaad dawada qaadato haddaad doontana ma qaadanaysi waxaan ku leeyahay dawada qaado dawada iyo bilaasha ayaa maanta taalla oo laga helayaa dhammaan xarumaha iyo gobollada jamhuuriyadda somaliland dawada qaado hadduu qofku dawada qaato waxaa la ogaaday wuxuu noolaan karaa qofka kale intuu nool yahay ilaahay baa marka ajashiisu go-do ayuunbuu dhimanaya qofka kale kama cibri yaraanaya oo kama cibri gaabanaya xanuunkani ma aha khatar sida la moodayo waa xanuun loola noolaan karo wuxuu la mid yahay sida macaanka dhiikarka ayuu la mid yahay hadduu qofku dawadiisa qaato si caadiya ayuu ula noolaan karaa qofka kale ee caadigahay ayuu la mid yahay dhinac kasta kama mid yahay kuma faafo qofkood salaanto kuma faafo qofkood dhunkato kuma sala kuma faafo macnaha salaantii dee dhunkashadii caadiga hayd salaantaan ujeedaa maxaan ku dhahdaa matalan dahablaheen oo kale iyo waa kuwa dhamanada iska dhunkada marka kuma faafayo sidaa kuma kuma faafayo maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa sida la moodayo waxaa ka khatarsan xanuunkan loo yaqaano iminka jonis maxaan ku dhahdaa hepatitis b-ga ka khatarsan oo iminka waddankeena kusoo badanaya xanuunka hepatitis b-gu dawo ma laha isaga laftiisu dawo ma laha isla markaana waxaa lagu kala qaadaa neefsiga dhareerkaa lagu kala qaadaa haddii qof ku cabday koob oo adna koobkii ku cabto waad ka qaadaysaa waxaa lagu kala qaadaa sometimes maxaan ku dhahdaa isdhexgalka caadigaa lagu kala qaadaa marka kaasaa ka khatarsan baanu leenahay macnaa si cuqdada laga qabo xanuunkan airsku meesha uga baxdo kaasaa ka khatarsan anigu waxaan kusoo gabagabeynaya on leeyahay maanta qof kastoo muwaadina wax awooddaada ku jira baa jira waad isbaari kartaa waxaa jira wax awooddaada ku jira oo maxaan ku dhaha dawadii baad qaadan kartaa dhammaanna nasiib wanaag waxa maanta inoogu diyaarasaan horeba u sheegay xarumaha iyo xarumaha caafimaadka jamhuuriyadda somalilan o dhan adeegyadaasi diyaar bay noogu yihiin marka haddii aanu qofku ogeyn ha ogaado arrimahaas oo dhanna maxaan ku dhahdaa ama maxaan ku dhahdaa adeegyadaas oo dhanna waa inoo diyaar aynu ka faa'idaysana baan odhan lahaa intaasaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland si uu khudbadiisii halkan uga jeediyo maanta ugu talagalay aad iyo aad baad mahadsan